Tababarkan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaana tababarka soo qabanqaabiyey ururka Soomaali Gaalis waxaana inta uu socdo lagu baran doonaa isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ka dhasha iyo doorka haweenku ay ka qaadan karaan waxaana tababarkaas oo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka dowlad-goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qaar ka mid ah ururka haweenka degmada Baydhabo iyo marti sharaf kale gudoomiyaha ururka Soomaali Gaalis Faadmo Cali Ibraahin ayaa ugu horeyn ka warbixisay ujeedka tababarka camalkooy wala dhibaatada saameyn mase dhibaatada kadheew habeenga an badan habeen ciyaala saameeye kasoo kale yoon filadaane roobkii kooye daadaha gale ciyaal sharaashinkii markaas nolol maalmeedka walaa markaas ku daruuriga dhana roobka qaaday saas oo kale may dhiyaaseen inti markaas meelo cudurka dilaac saas oo kale hantida meelo lagu waaye taasna may sawaasay cimilada isbedeli roobkii oo kooy daadeedkii kooy may kaloo kooy beero nafsho hobo roobka zaaid onkooy cimilo isbedelaas dalagii habahaylaay roobka qaade sometimes may dhiyaasee inta dalag nafshiba hambane markaas roobkii oo lankatalgale usanhanna dhibaatooyinkaas waa laku badanaa cimilada saameyaasa markuu mayl lan baahanyaa ka hortag baantila sameey into storytelling laka sheekaysto barnaamijkaas ka hortag la sameey miidiyaha kambiin camal la sameey social media lagu hadala dhibaatooyinkaas ka dhaladayaan cimiladaas isbedeli wala sababo intii markaas habeenka badan qeyb shalduun oo markaas wala fahansan intii ku hadalan ku sheekaysadan iyo isticmaalayaan qeyb shalduun oo digital kan systemka ee afka ka hadala koran miidiyaha marsii koran in iskooyi karan ka sheekaysan koran dhibaatada ka dhalado intaas marku habeenka awow intii markaas oo sameeyaan taasna may suurtageliyeen intii markaas barnaamijkan laha qaada si ka hortag aan kanagata markaas dhibaatooyinkaas cimiladooda kala kulma lahay intii ka hortag aan nagata hob la sameeya barnaamijkan oo lama bar treeninkan oo isan siin suurta galinti isan markaas ku faa'iidaystaan isan ma deersii kortaan bulsho oo isan siin ku badan oo markaas oo ambaan inta la deersi kasoo kale magaalada barakacayaal badan oo kaan badan ka yaalan iyo la deersii kor ururada bulshada intii hogaamiyaasa iyo oo markaas adeegsadayaan aqoontii oo inta la ka baryo mase khibradii inta la ka baryo oo adeegsadayaan yaa shaqadii tababarkan ayaa qayb ka ah tababarada looga hadlo isbeddelka cimilada si wax badan looga qabto isbeddelka cimilada maadaama isbeddelka cimilada saameyn weyn ka soo gaarto deegaanada duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya